daafurka tartanka aqoon iyo akhlaaq ee sana dugsiyeedka lamakunilabaatiyoshantalamakunlabaatiyolita iskuulka ramadaan primary secondary school ee magaalada baydhabo si toose lanka daafuray xarunta barxadda iskuulka magaalada waliba daafurka tartanka qayb uqaado doonana dhammaan fasalada ka koobanya iskuulka ramadaan yoana goobro ku hayeen maamulka iyo macalimiinta iskuulka gudoomiyaha guddiga tartanka iskuulka ramadaan iyo ku hadlay sida markaasuuse ka bilowday tartanka aqoon iyo akhlaaq iyo weliba xerarka uuse markaas dareera doona
iskuulka oo caricula activitieska oo eed muhiimkan aad oo sanadka dhammaantii socdaaya bilow ilaa dhammaad waybaanus kumidaya ahaa qeyb oo walbarashada kumide oo walbarashada markaas laka tayayo ardayda dhammaantii oona ku qeyb galaayaan iskuulka min bilow ilaa dhammaad antifasale iskuulka ku koobanya ku qeyb galaayaan tartankan oo muddada sanadkaas dareero doona marka ardayda waliba aan rajeeyane guulwaan iyo dadaal badan inay muujiyi doonaan akhlaaq badan iyo muujiyi doonaan ixtiraam badan waayo tartanka aqoon saliidiya mee waa aqoon iyo akhlaaq iyo akhlaaqooba meylanka jarna mayb waa aqoon waliya kordhigaas male cilmo kasta hadeeda leete obaad akhlaaqdaa banfay lahayn cilmogaas wali saakiin kordhiyo male marka ardayda mayba sheegane oo ka dhiirigeliyaane inay lamadaas dhinabeediidanka dadaalaan haddii ilaahay yar tartanka waliba gebagabadiis iyo gunaanis shay nagadu doone abaalmarin oo wanaagsan oo lagu faraha doono insha allahu tacaala sida sanadkii hata ku siifay yar rajaayeen haddii ilaahay yar marka koley mabadayaan ayb waa meelaha gebagabaysaana maadaama waqto badan qaadani oo sikooda doon oo dhammaad intii lamaad lagu guda jara eedeedan mahadsanyiin dhammaan
maamulka iskuulka ramadaan magaalada baydhabo iyo wada dadaalo laka tayayow walbarashada ardayda iskuulka